Haweenkan oo ku nool magaalada Beledweyne ayaa ku shaqaysta shaqada guri-malaaska, iyagoo lacagaha ay ka helaan ku maareeya nolosha qoysaskooda. Haweenkan ayaa subax kasta u jarmaatago xaafadaha magaalada si ay uga soo malaasaan guryaha ka samaysan dhista. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa raadiyo Ubeerlo ugu warramay qaabka ay u shaqaystaan iyo caqabadaha ay la kulmaan mararka qaar.
Waxaan ka shaqaystaa malaasta, dhaqooga, nadaafadda, wax alla wixii shaqo soo baxo waa ka shaqaystaa ilaa iyo todoba sano.
Maxaa kugu dhaliyay inaad shaqadan qabatid maamo?
Duruuf aad u weyn oo Etoobiya iga keentay oo haddana meeshaan aan imaadin meel aan qabsaday intan waay aan meeshaan soo galay haddaan soo galine inaan shaqaysto dantaa igu khasabtay malaasta maxaan ka keenaa xaafadaha camalow sida xaafadahan agtaynoo kale aan malaasta ka soo aruursadaa ow lambar maba laheene yaan u malaasaa aan dhehi jire hadda lambaraan biyashto waa layga soo wacaa lambarkaydaasaa layga soo wacaa anoo gurigeyda fadhiyo noo imaaba liilahi waa lasoo heshiinaa markaan lasoo heshiiya ka dambaan dhabcantay aruursanaa dadna iyuu guriga iska lahaa iyo soo ballamayaa dadna anaaba iska barto ilaaha i baree marka dabeecadaydaasaan marka aan ku helo alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa adda waa ku mahadsanay kolba salaada dhegta saad marka salaada assalaamu calaykum salaam marka aan daf leeyahay haddaan yeeli waa in waabliga horumara maba soo helayoba markii marmaris tahay saddex qofood laba qofoodaan ku soconnaa hal baryaan kasoo dhigaa markii ridmo tahayna isbuucaan ku soconaynaa taa maxaa yeele hiishaa kaaguyi dhabcantaa kaaguyi shaqa badana yartaa cubida yartaa maalin kaliya xaaba cubid ay la degi marka shaqa fudud ma aha ridmo markay tahay caqabadaada saas ugeyn ima arkin ilaahay iguma tusin wax oo maanta saa'id ah wax waa iska jiraan maanta intan dhahnay markayn bagnaan qaadanayna lacagta intan dhahnay markayn bagnay nagu dhibay waa jirtaa oo ka dambana daris iyo walaal aan oola kaashano sidii aan naga helnay waxaan bilaabay shaqadan muddo oo maaragtahay markaan soo gudagalnay oon kaamamkan aan soo degnay oon ka soo guurnay meelahaan deganaynay markaan kaamka soo degnay ayaan maaragtahay noloshii sidii lagu maaray lahay darteed ayaan maaragtahay aan u raadsanay gurimalaaskaas iyo dhardhaqowgaas iyo waxaan sidaan aan maaragtahay caruurtii iyo reerkii dabka uu ku noolaysa laha hooyo waxaa igu kalifay maaragtahay anigoo had iyo jeerba markaan guryihii iyo caruurtii iyo wixii aan ka tago oy guryihii iyo caruurtii ay iga dayacmaan waxaa igu kalifay noloshii sidii lagu maaray la-ay ayaa maaragtahay darteed ayaa igu kaliftay inaan shaqadaas aan raadiyo
guryaha waxaan ka soo malaasnaa meel alla meeshii ay naga soo gasho ooma wax nooga qabta liiraan ka soo malaasnaa maana meel akaasatun oo gaaruh ma jirto magaalada gudaheeda oo kaleeto xaafadaha aan deganahoo kaleeto ee noo dhadhowoo kaleeto meeshiina loo ka wacdo oo aan kasoo maxay heeto malaasnaa maalintii waxa guriga lama malaasi karo shan maalmood afar maalmoodaad halka guriga malaasaysaa maalin keligeeda lama malaasi karo mar waxa waaye xaarka oo kalea la doona xaafadaha laga keenayaa duudkaa lagu soo qaada xaafadaa la keena saddex biri afar biri shan maalmood camal inuu ku qaataaba laga yaabaa guriga maalintii aad malaasayda isbuucaad ku gaarto